الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب dowladda maraykanka waa midda hoggaanka u haysa xamlada saliibiga caalamiga ah ee lagu qaaday dunida islaamka sidaas daraaddeed ayay u noqotay bartilmaameedka koowaad ee mujaahidiinta ka jihaada caalamka tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar uuna maraykanku duulaano ku qaaday wadamada afghanistan iyo ciraaq uuna halkaas ka geystay xasuuq ka dhan ah muslimiinta ayay camaliyaadka mujaahidiintu ahaayeen kuwa bartilmaameysanaya amerika iyo masaalixdeeda caalamka bishii abriil ee sanadii labada kun saddex iyo tobankii ay haliyo ka tirsan muslimiinta waxay qaadeen camaliyaadkii cambaxay ee boston dalka maraykanka jowhar tasiyef iyo tamerlan oo ahaa walaalo wada dhashay kana soo jeeda dhulka quuqaas ayaa weeraro argagax geliyey gaalada ka fuliyey garoon ku yaala magaalada boston labadan haliyey oo dhabarka ku sitay boorsooyin laga soo buuxiyey walxaa qarxa ayaa beegsaday gaalo caddaan ah oo waxaa loogu yeero ciyaarta maaradoonka ku sameynayay garoon ku yaala gudaha maraykanka wuxuu ahaa weerar argagax iyo kala carar ku beeray dadkii amerikaanka ahaa iyo kuwii kale ee halkaas usoo tamashlaha tegey xilli uu garoonku la ciirciirayey tobannaan kun oo daawadayaal u badan amerikaan ayaa mar qora la maqlay jugta qarax aada u xoogan waxaana isburtay jamaahiirtii goobta ku sugnaa meydadka iyo dhaawacyada ayaa la kala garan waayey qaraxa koowaad kadib tamerlan ayaa isna fuliyey camaliyadii labaad wuxuu beegsaday dad badan oo kusoo xoomay dhaawacyada arrinkaas oo sare usii qaaday khasaaraha ka dhashay qaraxyada daqiiqado kadib markii ay dhaceen weeraradii boston ayaa heegan sare la geliyey dhammaan ballaamaha ciidamada booliska maraykanka waxaana laga cabsi qabay in weeraro kale ay ruxaan magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi guddoomiyaha magaalada new york ayaa amar ku bixiyey in heegan buuxa la geliyo ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka waxaa wakhtigaas la xiray buundooyinka ugu muhiimsan magaalada sababo la xiriira cabsi laga qabay weeraro la mid ah kuwii boston in halkaas ay beegsadaan rucbiga iyo argagax ayaa ahaa kuwa aan la qiyaasi karin guddiga ciyaaraha maaratoonka ayaa sheegay inay joojiyeen ilaa toddobiyo labaatan kun oo tartamayaal la filayey inay ka qayb qaataan orodka sababo la xiriira qaraxyadii halaaga badan dhaliyey ee magaalada boston ee martigelisay booliska maraykanka ayaa maalintaas sheegay inay heleen xog kale oo sheegaysa in walxaha qarxa ay ku rakiban yihiin garoonka arrinkaas oo sare usii qaaday cabsidii la qabay khasaaraha ka dhashay camaliyaadkii boston ayaa ahaa kuwo aada u xoogan ameerikaanku waxay isku dayayeen inay aada u yareeyaan khasaaraha iyagoo ku sheegayay saddex dhimasho ah iyo dhaawac in ka badan laba boqol oo ruux balse warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in khasaaruhu intaas aada uga badnaa qisada halieyadii camaliyaadkaas fuliyey ayaa durbadiiba qabsaday warbaahinta caalamiga ah johar tasiyef oo xilligaas ahaa sagaal toban sana jir iyo tamerlan oo ahaa lix iyo labaatan sana jir ayaa ahaa walaalo wada dhashay oo kasoo jeeda magaalada tokmal oo ku dhow caasimadda waddanka kirgistan ee bartamaha qaaradda aasiya sanadii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii markii uu burburay midoogii sofiyeeti ayay qoyska geesiyaashan waxay u guureen dhulka shishaan ee ixtiraalka ku jira tamir iyo jowhar ayaa sanadii labada kun iyo labadii waxa ay gaareen dalka maraykanka iyagoo qayb ka ahaa qoysaskooda halkaas oo ay deganaashiyo ka heleen iyadoo maraykanka uu xasuuq ku hayo muslimiinta caalamka ayay walaaladan ku adkaatay inay hurdada ku ladaan ayna ku dhex noolaadaan cadowgooda iyagoo aan wax dhib ah u geysan waxayna qaateen go-aan ah inay dhiig ka qubaan dadka ameerikaanka ah ee wiilashooda u diray wadamada caalamka islaamka sida ku cad baaritaano ay samaysay hay-adda f b i da maraykanka jowhar iyo walaalkiis ayaa muddadii maraykanka ay deganaayeen waxay samayn jireen tababaro balse waxay adeegsanayeen xeelado cajiib ah waxay aada u barteen fiirka iyo musaaraacada jirkooda ayay aada u dhiseen si ay isugu diyaariyaan camaliyadda weyn ay qorsheynayeen barack obama madaxweynihii maraykanka ee xilligaas oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in jowhar iyo walaalkiis ay taxaddi amni ku noqdeen maamulkiisa isagoo ku amray hay-adaha garsoorka inay tallaab adag ka qaadaan halyeeyadii fuliyey weerarkii boston ayaa wacdaro dhigay iyagoo daaliyey dhammaan ballaamaha ammaanka amerika kuwaas oo ku jiha wareersanaa cidda weerarka geysatay iyo halka ay ku sugan yihiin taamir iyo jowhar ayaa markii qaraxyada ay geysteen waxay ka xeeladeysteen garoonkii maaratoonka uu ka socday ee magaalada boston iyagoo aaday goob kale si halkaas furin hor leh ay uga furaan cadowga geesiyada ayaa muddo afar maalmood ah la dagaalamayay ciidamada amerikaanka oo sida muuqata ku jiha weerarsanaa halka uu ka jiro cadowgooda jowhar oo aada u hubaysan ayaa dagaal adag la galay ciidamada booliska wuxuuna toogasho ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada f b i da maraykanka اليوم يومك يا فتى عزما كما عزم الجدود عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد والصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصلح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد eryasho dheer kadib ayaa ugu dambeyntii gacanta lagu dhigay mid ka mid ah walaalahan mujaahidiinta ah ee camaliyadda fariidka ah galay dacwad su-oogaha guud ee federaaliga maraykanka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in jowhar uu ahaa khabiir doonaya inuu adeegsado hubka kiimikada ee wax baabi'iya sanadii labada kun lix iyo tobankii maxkamad gaaleed maraykanka laga leeyahay ayaa soo saartay qaraar ah in xukun daldalaad ah lagu fuliyo geesigii camaliyadii boston fuliyey ee jowhar garsoore amerikaan ah ayaa faray in jowhar lagu dilo kursi koronto ah arrinkaas oo muujinayay heerka uu gaarsiisan yahay cadaawadda maraykanka u qabo dadka muslimiinta doctor ayman altawaahiri amiirka mujaahidiinta alqaacida ayaa kelimad uu xilligaas jeediyey digniin ugu dira maraykanka isagoo ku baaqay in laga joogsado daldalaada gardarrada ah ee jowhar tasanayeef alqaacida waxay ku goodisay in haddii jowhar la dilo mujaahidiintu ay beegsan doonaan dhammaanba masaalixda maraykanka ee caalamka taas oo sababtay in dib loo dhigo
كما أود أيضا قبل البدء في هذه الحلقة أن أعلق على ما أوردته الأنباء من أن محكمة أمريكية قد أدانت الأخ البطل المجاهد جوهر سرنايف فك الله أسره وأن هذا قد يعرضه للحكم عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة inta aanan xalqadan bilaabin ka hor waxaan jeclahay inaan tacliiqiyo war ay faafiyeen wakaaladaha wararka oo ah in maxkamad amerikaan ah ay soo eedaysay walaalka geesiga mujaahidka ah ee jowhar tasaanayeef allaha soo daaye eedayntaas oo uu ku mutaysan karo xabsi daa'in ama daldalaad haddaba anigoo allaah kaashanaya waxaan leeyahay go'aanka uu maamulka maraykanku ku dilayo walaalkan mujaahidka geesiga ah ee jowhar tasaanayeef ama maxbuus kasta oo muslim ah waa xukun uu maraykanku muwaadiniintiisa ugu soo jiidayo cawaaqib xumo midda ugu daran intaas kadib ameerika nafteeda uun ha eedayso فأقول مستعينا بالله إن إقدام الإدارة الأمريكية على قتل أخينا المجاهد البطل جوهر سرنايف أو أي أسير مسلم هو حكم تجلب به أمريكا على رعاياها أوخم العواقب فلا تلومن بعده أمريكا إلا نفسها jowhar ayaa intii aan la qaban ka hor derbi far waaweyn kula qoray howlgalkan waxaan ugu argudaynaa walaalaheena muslimiinta ee lagu dilayo ciraaq iyo afghanistaan xeer beegtida maraykanka ayaa dhowr jeer isku khilaaftay sida lagala yeelayo kiiska jowhar sannaddii labada kun shan iyo tobankii ayay mar soo saareen in xabsi daa'in lagu xukumo balse waa ay ka laabteen sannaddii labada kun lix iyo tobankii ayay soo jeediyeen garsoorayaasha qaar in la dilo balse dib ayaa loo dhigay ilaa iyo sannaddii labada kun iyo labaatankii oo mar kale qadiyaddu ay haraysay maxkamadaha federaaliga maraykanka donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa amar ku bixiyey in jowhar la daldalo balse garsoorayaasha maxkamadaha maraykanka ayaan u hoggaansamin amarkiisa ugu dambeyntii bilowgii sanadkan ayay maxkamadda maraykanka ku taalla waxay soo saartay xukun lagu daldalayo walaalkeena jowhar dagaal haliynimo ayay walaalahan la galeen ciidamada booliska sida warbaahintu ay sheegayso mujaahidiinta ayaa haystay shan bambaano oo nuuca gacanta laga tuuro ah oo iyagu farsameeyeen iyo bastoolada iyo rasaastooda sidoo kale mid ka mid ah ragga mujaahidiinta wuxuu watay midi nuuca laga ugaarsada ah iska hor imaadyo muddo socday oo ay ka galeen magaalada worton ee gobolka massachusetts ayuu ku shahaado qaatay walaalka tamerland kadib markii ay rasaasta cadowga ka haleeshay madaxa iyo xabadka halkaas ayuuna dhanka ragbigiis u galbaday isagoo casiis karaamo leh halka jowhar isagoo libaax jeebisana lagu hayo mid ka mid ah xabsiyada ugu ammaanka adag dalka maraykanka
الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب